madaxweynaha ukraine valadimir zelenski ayaa ku eedeeyey ciidamada ruushka in ay ku lug leeyihiin sida hadalka uu dhigay argagaxgelin ulakac ah oo ay madaafiici ku garaacayaan xaafado ka tirsan magaalada kharkiif xilli ay ciidamada ukraine ku sugan magaalada koonfureed ee mariupol ay ka dhagaadeegeen in wakhtigii uu ruushka u qabtay in ay hubkooda ku dhiibaan zelenski oo khudbad muuqaal ah ka jeediyey gelinkii dambe axaddii ayaa sheegay in uu filayo in ruushka uu dhowaan weerar ku qaadi doono bariga gobolka donbass wariyaheenna waa warbixin ay v o eda diyaarisay waxaa inoo soo koobaya wariyaheenna maxamed bashiir cabdiraxmaan saraakiisha galbeedka ukrain ayaa sheegay in duqiimo isniinta maanta ah lagu garaacay magaalada leveb ay ku dhinteen ugu yaraan lix qof oo magaalada ku noolaa kuwaasi oo ka soo cararay rabshadihii ugu darnaa ee duulaanka ruushka ee bilowday wax ku dhow laba bilood ka hor guddoomiyaha gobolka lafiif maxim kotisiki ayaa sheegay in saddex gantaal ay ku dhaceen xarun ka mid a kaabayaasha dhaqaalaha halka mid kalena uu haleelay dukaan taayarada lagu dayactiro goobo kale oo dalka ka mid ahna dadaallo lagu doonayo in dadka rayidka ah looga daadgureeyo goobaha colaadda ayaa maalintii labaad oo xiriir ah hakad galay maanta iyagoo ku xadgudbaya sharciga caalamiga ah ee bini'aadamnimada ciidamada soo duulay ee ruushka ma aysan joojin xanibaadaha iyo duqeymaha ay ku hayaan waddooyinka bini'aadanimada loo furay ayay qoraal ay baraha bulshada soo dhigtay ku tiri irina freshog oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi ukrain kabixistii toddobaadyadii tegay ee ciidanka ruushka ee aagaga ku hareereysan caasimadda kiyef iyo qeybo kale oo waqooyiga dalkaasi ah ayay saraakiisha militariga ee reer galbeed ku saadaaliyeen inay tahay in ciidankaasi lagu xoojiyo bariga ukrain in ay la wareegto gobolka dombas oo ay hoos yimaadaan luhaniska iyo donisk oo ay weheliso magaalada dekedda leh ee mariobol ee koonfurta ah waxa ay ruushka u oggolaanaysaa inuu maamulo marin ku xiraya gacanka krimiya ee uu goostay sanadkii labadii kun iyo afariyo tobankii zelenski ayaa waraysi uu jimcihii siiyey telefishinka c n n oo la baahiyey axaddii ku sheegay in dagaalka dombas uu ukrain u leeyahay ahmiyad gaar ah uuna ruushku haddii uu qabsado aaggaasi uu mar kale isku dayi doono inuu la wareego gacankuhaynta kiyef waa muhiim inaan ka hor istaagno aan is adkayno maxaa yeelay tani waxay dhiirigelin kartaa in ay beddesho wejiga dagaalka socda ayuu yidhi ruushiya ayaa ugu baaqday ciidanka weli ku harsan magaalada mariobol inaysi soo dhiibaan waxayna sheegtay in inta badan ay gacanta ku hayso magaalada iyadoo ilaa laba kun iyo shan boqol oo askari oo u dhashay ukrain iyo ilaa afar boqol oo caloosheed ushaqaystayaal ah ay weli ku sugan yihiin aagga warshada siliga ee asoftal ra-iisul wasaaraha dalka ukrain denis shimihal ayaa axaddii u sheegay barnaamijka diswick ee telefishinka a b c in ciidanka dalkaasi uu ilaa daqiiqadda u dambaysa sii wadi doono dagaalka ka socda ah magaalada mariobol mar la weydiiyey wararka sheegaya in madaxweyne valadimir putin uu aaminsan yahay in moscow ay ku guulaysanayso dagaalka ayuu shimahal xusay in inkastoo magaalooyin dhowr ah ay go-doon ku jiraan haddana magaalada keli ah ee ruushku ay la wareegeen intii uu dagaalku socday ay tahay magaalada koonfurta ku taalla ee kherson waxa uu sheegay in in ka badan sagaal boqol oo magaalo iyo tuulooyin ay xor yihiin oo aysan ruushku qabsan isagoo intaa ku daray in aysan ku tala jirin inay isku dhiibaan gobolka bariga ee dombas ra-iisul wasaaraha ayaa intaasi raaciyey in haddii ay macquul tahay ee ukrain door bidayso xal diblomaasiyadeed kama tegayno dalkeenna qoysaskeenna iyo dhulkeenna ayuu yidhi zelenski ayaa khudbad uu sii daayay habeenkii xalay ee xadda ahaa ku sheegay in dalalka reer galbeedka ay sii kordhiyaan cunaqabataynta ah ay kusoo rogayaan ruushka oo ay ku jirto in si toos ah loo beegsado laamaha saliidda iyo bangiyada ee ruushka ra-iisul wasaaraha sbain petro sanchez ayaa waraysi uu isniinta maanta ah siiyey antena tree t v waxa uu ku sheegay in dalkiisu uu safaaradiisa dhowaan dib uga furi doono magaalada kiyef si ay taasi taageero ugu muujiso shacabka reer ukrain sanchez ayaa sheegay in sbain ay la jirto ukrain kana soo horjeedo putin duulaanka ruushka ayaa sababay in dalal badan ay joojiyaan howlihii diblomaasiyadeed ee magaalada kiyef iyadoo qaar badanna ay u guureen magaalada levef talyaaniga faransiiska iyo jamhuuriyadda jek ayaa ka mid a dalalka dib uga furtay safaaradahooda magaalada kiyef ama ku dhawaaqay inay qorsheynayaan inay dib u furaan ruushka ayaa markii hore ku tilmaamay ujeedka duulaankiisa inuu yahay in hubka dhigis uu ku sameeyo ukrain uuna jebiyo kooxaha xagjirka ah ee dalkaasi